hay-adaha ammaanka soomaaliya waxay ku adkaysanayaan fulinta awaamirta ay soo saareen ee ahayd in la xirto kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan c c kamirada gaar ahaana goobaha ganacsiga meelaha sida weyn amarkan isha loogu hayo waxaa ka mid a suuqa weyne bakaaraha iyo suuqa labaad ee ugu weyn soomaaliya suuqbacaad suuqa weyne bakaaraha waxaa lee xaqiijiya welina xara yihiin goobo ganacsi oo aan fulin amarka dowladda gaar ahaanna kuwa hay-adaha ammaanka soomaaliya la xidhiiray in la harto kaamirooyinka goobaha ganacsi ee aan lagu xirin kaamirooyinka albaabada ayaa la iskugu laabay oo waa la xiray iyaga oo laga rabo inay fuliyaan amarka dowladda soomaaliya la xidhiira in la xiro kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan c c kaamirada hay-adaha amniga dowladda soomaaliya waxay sheegeen in ujeedku yahay ka qayb qaadashada amniga kaamirooyinkan haddii lagu xiro goobaha ganacsi iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada waxaase jira culaysyo waaweyn oo hadda ay wajahayaan ganacsatada maalmihii lasoo dhaafay muqdisho waxaa ka dhacaya ama laga maqlayey jugta qarxay la xidhiira taasoo hay-adaha ammaanka marka la dabagala kadibna la tilmaamay inay ahaayeen goobo ganacsi oo lagu xora kaamirooyinka oo ururka al-shabaab ay qarxanayeen al-shabaab ayaa iyagu diidan in ganacsatadu xirtaan kaamirooyinka iyo goobaha ganacsi lagu xoro al-shabaab ayaa ka soo horjeeda amarka dowladda waxayna ku cadaadinayaan ganacsatadu inaysan qaadan awaamirta dowladda soomaaliya la xiriirta in la xiro kaamirooyinka loo yaqaan kamirada haddase marka la fiiriyo suuqa weyn ee bakaaraha suuqbacaad iyo waddada mashquulka badan makal mukarama wuu ka hirgela amarka dowladda oo waa lagu xiro badi goobaha ganacsi ee kaamirooyinka qarsoon ee loo yaqaan c c kamirada marka laga yimaado meelo kooban oo ka mid a suuqa bakaaraha iyo meelo kale oo weli hay-adaha amnigu ay dul taagan yihiin maalmihii lasoo dhaafo dadka waxaa la siinayey digniin la xidhiirta in la xiro kaamirooyinka kuwa ka biyadiiday ee aan weli xiranna waxaa laga xaqiijiyay in goobaha ganacsi albaabada la iskugu laabay oo aysan ganacsanaynin dowladda soomaaliya oo kal hore la hadashay viyada saraakiil ka mida waxay sheegeen in arrintan ay muhiim u tahay ka qayb qaadashada amniga soomaaliya markay timaado in la xirto kaamirooyinkan loo yaqaan c c kamirada sannada ka hor al-shabaab ayaa goobo ganacsi oo ku yaalla waddada mashquulka badan ee makal mukarama amray in laga bixiyo kaamirooyin ku xornaa ee c c kamirada ganacsatada xilligaasi amarka al-shabaab u dhega nuuglaatay oo ay ka fureen haddase hay-adaha ammaanku waxay mar kale ku guulaysteen in kaamirooyinka lagu xoro goobaha ganacsi suuqyada waaweyn iyo meelaha awaamirta lagu bixiyey in kaamirooyinku ay ka soo muuqdaan
mahadsanid cabdulqaadir okey falanqeeyaasha amniga iyo siyaasadda qaarkood ayaa soo jeedinaya in ganacsatada iyo dowladda ay arrinkan isaga yimaadaan cabdinuur ibraahim cabdallo oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka ayaa weydiiyey amarka dowladda ee ganacsatada ay fulin waayeen iyo cabsida al-shabaab waxay ku keeni karaan dadaalada adkaynta amniga caasimadda
runtii arrintani waa arrimaha waxyaabaha ay shabaabku rabaan waaye in isku dowladda iyo shacabku isku hor yimaadaan waana dareemi karnaa oo shacabku iyadoo magaalada xamar si fiican runtii ammaankeedu u sugnaa ayaantan dambe dowladdu ammaanka sugtay ciidamada boolis militarigu oo cusub ay ammaanka sugeen xamar meelaha runtii wadamo badan oo afrikaanana xataa aan dhihi karna inay ka amni badan tahay haddana waxoogaa arrintan waxaa si sadan ah soo baxday oo ah kaamerooyinka waxoogaa soomaalidu waa dad iska dareen qaba waxoogaa cabsiga ka qabaan mana fahansan oo awareness bay waxoogaa u baahan yihiin in laga siiyo laakiin shabaab iyagu mar kasta oo shacabkii iyo ama ganacsatada hahaato ama dowladdu ha haatee ay isku dhacaan ama isku hor yimaadaan faa'iiday u tahay because iyagu ay ka dhex faa'iidaysanayaan marka runtii caqabadaas way jiraysaa oo dee kalsooni darradaas iyagu inay dhacdo oo dowladdii iyo ganacsatadu isku hor yimaadaan way rabaan iyagu oo runtii bilaabay hadda ayaamahan dambana aan maqlaynaba barnaamij toobadkeen marka kolley caqabaddu way jiraysaa laakiin hadda anaa caqabadda waxaan qabaa in inta la qanciyo ganacsatada lala fadhiisto la aweergareeyo la wacyigelin loo sameeyo lasi insurance la siiyo in amnigooda la sugi karo lana sugayo dowladduna diyaar u tahay damaanada qaadayso marka taas waxaan qabaa inay xalintii challengeska ama caqabadaas inay xallin karto laakiin haddii barnaamijka waxoogaa la isku dayo in la cadaadiyo waa sida ay rabaan shabaab amnigiina khatartii labaad iyo waxyaaba badan inay ka faa'iidaystaan aa suuragala laakiin waxaan aniga tala ahaan soo jeedina in ganacsatada lagu qanciyo la ashuurgareeyo maxaa la jiray garanti la siiyo wacyigelintana loogu daro in amnigooda sugan yahay sida haddaba loo sugay loosii sugi doono taasaana qaba laakiin axmed kaboole oo isagana ka faallooda amniga dalalka afrika ayaa soo jeedinaya in ganacsatada iyo dowladda ay ka fadhiistaan arrinkan kadibna ay isla meel dhigaan wax labada dhinacba ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo la ilaalinayo badqabka ganacsatada
run ahaantii maadaama ay amniga magaalada muqdisho muhiim u tahay kaamirooyinka laamiyada lagu xiro si loo dabagalo dhacdooyinka markaas aan aan muuqanin runtii waxay tahay in ay ka fadhiistaan dowladda iyo ganacsatadu ay isku waafaqaan hab ayagana aan dhibaato u geysanaynin dowladduna ay ku qanacsan tahay oo istiraatiijiyadeed oo ku baysgaraysan cilmi iyo ku baysgaraysan habka ugu fudud oo dowladduna ay ku qanaci karto ganacsadaanaan dhibaato u keenaynin taas marka waxay noqon kartaa waxay tahay in ay yacni wax laysku wada raacsan yahay oo mar kastaba laga fekero in aysan dhibaata ku gaarin ganacsatadana aysan dhibaata ku gaarin dowladduna ammaankii ay ku sugto maadaama amnigii magaalada muqdisho oo dhan mar kastaba askariga uusan fursad u helayn inuu dukaan kasta hor istaagnaado isku dhaca ama maaragtay nimanka argagixisadahuna ay ku dhex dhuumanayaan ama dukaamada ama shacabka ay ku dhex dhuumanayaan marka waxaa muhiim ah mar kastaba iyadoo laga fekero halka gool oo ah in amniga caasimadda yacni ammaan laga dhigo oo shacabkan iyo badqabkooda laga shaqeeyo in la helo heshiis guud oo dowladda iyo ganacsataduba ay heshiis ku yihiin iyadoo badqabka fokuska la saarayo
ololaha kaamiro ku-xirista goobaha ganacsiga ayaa sannado ka hor ka soo bilowday meelo ka mid a magaalada muqdisho laakiin hadda wuxuu soo gaaray suuqyada bakaaraha iyo suuq bacaad oo ah meelaha ugu saxmadda badan soomaaliya